بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد in sha allah tabaaraka wa tacaala kabiirada soddon iyo kow ayaynu ka qaadaynaa mae soddon iyo labo cafwan soddon iyo labo wey waa akhrinay soddon iyo kow kabiiradaa waxay odhanaysaa almakaas ninka la yidhaahdo makaas makaas waa qofka canshuurta dariibada ayaa la yidhahdaa max dari dariibada ayaa laga wadaa ee canshuurta lagu waajibinaya dadka oo aan xaq ahayn oo diinta islaamka aan waafaqsanayn qaala allahu tacaalaa waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahu ullah wa huwa daakhilun fii qowlihi tacaala qofka canshuurta dadka ku waajibinaya oo canshuurta baadilkaa ka qaadaya waxa uu soo gelayaa buu yidhi qowluhu tacaalaa inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaasa wayabquuna fi اlardi bigayri اlxaq ulaa'ika lahum cadaabun aliim kuwa dadka dulminaya waayo canshuurtu waa dulmi in waxaan ilaahay ku waajibin qofkii laga qaado oo khasab lagaga dhigo waxa weeye waxay keenaysaa markaa dulmi in qofkii la dulmiyey aayaddaani marka waa caam wax walba oo dulmiya ayaa soo gala oo waxa weeye ay ka hadlaysaa waayo sababtu markuu qofka dulmiyo oo xaqdarra uu ku dulmiyo hadda markaa waxa weeye diintii islaamka wuu khilaafay diinta islaamkuna waxay dhigaysaa sida axaadiidtii nebiga dardaarankiisii xajatulwadaac dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo waxa weeye naftiinnuba waa idaka xaaraam ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam waxaa kaloo sugnaaday macnaha haddii aayadda caamkeeda lagaba tago waxaa sugnaaday xadiid saxiixa nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii gabar ayaa sinaysatay muxsinada oo waxa weeye guur xalaala soo martay markaasay nafteedii iyadu nebiga u timid oo tidhi rasuulka ilaahay ow dahirnii xumaan baan ku dhacay ee xadka iga oofi markii marka xadka laga oofiyey oo la rajmiyey oo ay dhimatay ayaa nebigu ku tukaday oo wuxuu doonay inuu ku tukado salaatuljanaasa cumar ibnu khadaab radiallaahu canhu ayaa waxa uu ku yidhi baa la yidhi ma ku tukanaysaa waqad zanad iyada oo zinaysatay oo zina ku dhacday miyaad ku tukanaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka macalshaahidkiisu waa halkan laqad taabat laqad taabat tawbatan waxay towbad keentay towbad low taabahaa haddii uu toobad keeno saaxibu maksin lagufira lahu aw laqubilat minhu saaxibu maksin ay saaxibu dariiba ninka canshuurta dadka ku waajibinaya oo dadka canshuurta ka qaadaya oo dulmiga xoolahooda ku cunaya haddii uu toobad keeni lahaa towbaddan oo kale lagufira lahu waa loo dembi dhaafi lahaa aw amase law qubilat minhu waa laga aqbali lahaa towbadda imaamu muslim ayaa xadiidkaa warinaya waa xadiis saxiixa xadiidkii cimraan bnu xusein radia allaahu canhu alkhusaaciy haddaba halkaa waxaa inooga caddaaday inay tahay canshuurtu jariima kabiira min alkabaa'ir in dadka xoolahooda xaqdarrada noocaasa lagu qaato qaala alimaamu nawowi raximahullah waxa uu yidhi markuu xadiidkaas sharaxayo waxaa ku sugan xadiidkaa oo daliiluu yahay anna almaksa min aqbaxi almacaasi in canshuur dadka lagu waajibiyo aan ilaahay ku waajibin oo dulmi dadkii lagu sameeyo oo xoolahooda laga qaato iyadoo markaa wax deliila loo haysan waxa weeye waa macaasida la galo kuwa ugu xun iyo dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay oo muubiqaadka sababtuna waxa weeye wadaalika likatrati madaalibi annaas lahu dadka ayaa xaqoodii dalbaya aakhiro ka dalbaya qof walba wuxuu leeyahay xoolahaygii xaqdarrada u qaadatay hadda ilaahayow maaragtay weydii qofkaan xoolahaygu xaqdarrada u qaatay wuxuu kaloo ku sii daray imaamu nawowi maalkii dadka ayay bikayri xaq u qaateen haddana waxay ku bixinayaan markaa fii kayri xaqin intay xoolihii ka qaadaan dadkii ayay haddana dulmi ku samaynayaan oo ay xaqdarro ku samaynayaan oo meelaan ku habboonayn ku bixinaya waad aragteen caalamka maanta waxaa ka taagan ama dhulkeennaba waxaa ka taagan canshuurtii baa dadkii laga qaadayaa waxba loogu qaban mayo waddooyin loogu dhisimayo dhakhaatiir loogu dhisimayo wax looga qabanayaa ma jirto inta laga qaado oo waxa weeye lacagtii khasab lagaga qaado ayaa markaa waxaa lagu bixinayaa dariiq aan saxiixayn amase kii meesha haystay baa suu doona ka yeelaya magaalo walba ninka haysta ama duq magaalo dhe ama wax kala dhe ayaa markaasuu raba ka yeelaya oo waxa weeye guryo dheerdheer ku dhisanaya hadhow markaa waxaa imaanaysa marka xoolihii dadka oo xaqdarrada uu ku qaatay oo uu ku dhistay guryaha aakhire waa la isweydiinaya oo waa la iska rabaa waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waatuu xadiis saxiixa ku yidhi laa yazaalu qadamaa cabdin yowma alqiyaama qofka addoonka cagihiisu ka dhaqaaqimayaan ee macnaha ka u dhaqaaqimaya mowqifulxisaab meeshii lagula xisaabtamayey ilaa la weydiiyey afar arrimood waxaa ka mid ahayd markaa afartaa arrimood maalkiisa in la weydiinayo min ayna iktasabahu meesha uu ka kasbaday iyo meesha uu ku bixiyey haddaba marka ninkan xoolihii dadka dulmiga uga qaaday guryaha dheerdheer ku dhistay aakhire waa la weydiinaya oo waxa weeye waa lala xisaabtamaya haddii uu markaa xisaabtii ka baxana de waa guulaysanayaa haddii kalena waa khasaarayaa oo hoog baa u sugnaaday walciyaadu billaah qaala alimaamu dahabi raximahu ullah markuu adiladii sheegay wuxuu yidhi walmakkaasu buu yidhi fiihi shibahun min qaadici dariiq qofka qaadicu dariiqah oo dadka xoolahooda boobka ku qaata ayuu la mid yahay buu yidhi waayo sababtu waxa weeye dadka xoolahoodiiba wuxuu ku qaadanayaa waxa weeye maaragtay xaqdarro wuxuuna ka shar badan yahay buu yidhi tuugada waayo qofka tuuggaahi wixii si kaluu kaaga qaadanaya oo waxa weeye ama uu kaa xadayaa ama si dadban buu kaa qaada laakiin ninkaani si bareera buu ku leeyahay ilaa wa ilaa keen mana diidi kadhin waa khasab haddaba marka wuxuu yidhi imaamu dahabi qofka noocaasa oo dadka saa u gelaya oo daraa'ibta saaraya canshuurta saaraya fa huwa adlam buu yidhi waa aad buu u dulmi badan yahay buu yidhi oo uga dulmi badan yahay ugana khayaamo badan yahay man ansafa qofkii u cadaalad sameeyey dadka oo madax ahaa oo almiina xataa canshuur hadduu ka qaadayo xoogaa yar ka qaaday oo u turay dadkii oo wax ugu qabtay wixii uu ka qaaday wuxuu kaloo yidhi imaamu dahabi canshuurta midka qaadaya iyo kan qoraya iyo kan askariga oo waardiyeynaya iyo kan mas-uulka ka ah kulligood say u dhan yihiin waa isku dembi buu yidhi akaaluuna waxay cunayaan buu yidhi lisuxti xaaraan bay cunayaan waalciyaadu billaah xaaraan ayay cunayaan iyo dulmi haddaba lama oggola oo diinta islaamka kuma bannaana in dadka dariibo la saaro oo canshuur dadka dusha laga saaro markii marka diintii laga tegey oo dadkii ay jahli isugu bambixeen ayay dhacday inayba noqotoba arrintaani arrin caadiya oo waxa weeye dadkii ayba khasab lagaga dhigo haddaba markaa dadku waxay odhan karaan oo maxaa masaalixda caamkaa lagu qabanayaa haddaan dadka canshuur laga qaadin mathalan haddii qof walba xoolihiisii iska haysto oonan canshuur bixin maxaa lagu qabanayaa masaalixdii dadka ka dhexaysay maxaa askartii mishaar loo siinayaa maxaa waxaa weeye maaragtay booliskii iyo waardiyihii iyo wixii hawsha qabanayay shaqaalihii dowladda maxaa la siinayaa waxaasi diinta islaamka waxay ugu tala gashay in dadka zakada laga qaado oo baytulmaalka dadka noocaasa oo hawsha qarankaaya oo dadkii u shaqaynaya in baytulmaalka wax laga siiyo oo mishaar laga siiyo haddaba marka zakada ayaa bannaan laakiin canshuur ma bannaana dawladdu waxay xaq u leedahay inay dadka zakada ka qaado oo waxa weeye ay diyaariso sanadku markuu soo wareego inay dadka zakada ka aruuriso amaa laakiin inay canshuur u beddelaan waa wax dhaqan gaala laga keenay waxaynu shaqo ku leenahayna ma aha haddii taariikhdaa dib ugu noqotid xilligii saxaabada ridwaanullaahi calayhim cumar ibni khadaab iyo abubakar iyo kulligood xilligoodii ma jirin wax la yidhaahdo canshuur xilligii nebiga ma jirin haddana waxa weeye dadkao dhan xooluhu waa ka badnaayeen oo baytulmaalka ayaa wax qaata la waayey wax qaata ayaa la waayey waayo sababtu markii xaq iyo cadaalad loo maamulay ayay waxay noqotay wax wanaagsan oo waxa weeye maaragtay dadkii oo dhan ku filaaday haddaba ikhwaani fillaah zakaatlmaal ayaa ummadda islaamka oo dhan ka badnaan lahayd ee laakiin dariiq khaldan ayaa la aaday ilaahay haynaga badbaadiyo waxaan u soo gudbaynaa kabiirada saddex iyo soddon oo odhanaysa alriyaa wa huwa min annifaaqi buu yidhi shiikhu raximahu llah imaamu dahabi alriyaagu waa istusus inuu qofku camalka saalixa uu samaynayo camalka wanaagsan oo uu doonayo inuu ilaahay ugu dhowaado inuu riyaa dhex geliyo iyo istustus oo waxa weeye dad kale uu tusaya camalkiisa qaala allahu tacaala ilaahi waxa uu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala shiikhu macalshaahidka wuxuu ka soo qaatay intaan dambe aayadda yuraa'uuna annaas laakiin aayadda bilowgeedaa wuxuu ahaa fii suurati annisaa ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila haddaba marka munaafiqiintii waxay moodayaan iyagu inay ilaahay dhagrayaan oo ilaahay khiyaamayaan oo waxa weeye ay khadiaco ku samaynayaan waa dhagarta laakiin iyaga ayay ku noqonaysaa oo waxa weeye waxa ay maleegayaan iyaga ayay ku noqonaysaa aakhire markii la yimaado oo waxa weeye waa kuwa odhan doona unduruunaa naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura markay mu'miniintu jidka siraad ka gudbayaan munaafiqiintuna layrku ka damo halkaa ayay dhawaaqi doonaan kaasaa la odhan doonaa inta lagu jeejeeso orda gadaalka doona oo adduunkii ku noqda oo waxa weeye nuur ka soo qaata haddaba iyagu waxay isleeyihiin salaaddii ma rabaan oo kama aha caqiido iyo diin inay salaaddii intay yimaadaan ilaahay dartii u tukadaan kama aha laakiin inay nebiga iyo saxaabada iyo istusaan oo iska dhigaan sidii dad tukanaya ayuunbay u samaynayeen yuraa'uuna annaas dadka ayay istusayaan walaa yadkuruuna allaha salaadii dhexdeediina ilaahay ku xusi mayaan ilaa qaliila wax yar allahu akbar iyo inta yaroo maaragtay dadkii ay maqashiinayaan ayuunbay samaynayaan haddaba markaa camalkaaga waxaa la rabaa akhi fillaah inaad ka dhigtid ilaahay darti oo aadan marnaba cid kale u leexin ayaa loo baahan yahay sidoo kale qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi shiikhu wuxuu soo qaatay aayadda dhexdeeda kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas laakiin aayadda bilowgeeda wuxuu ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rumeeyeyow laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa sadaqadii aad bixiseen xoolihii aad bixiseen ha ku burinina oo ha ku baabi'inina manni abaal sheegasho iyo adaa dhibitaan markaasuu ilaahay waxa uu yidhi markii taa laynaga naayey kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a naas haddii aad saas samaysaan waxaa la mid noqonaysaan kan xoolihiisa ku bixinaya oo si ay dadku u arkaan istusaya dadka sadaqaa la yaboohinayaa xoolihii buu bixinayaa oo wuxuu leeyahay macnaha waan sadaqaysanayaa si uu dadka isku tuso laakiin riyaa bay ka tahaye ilaahay derti kamaa salaaddii buu tukanayaa waa ka riya jihaadkii buu gelayaa waa riya waxoo dhan dadku istusayaa laakiin qalbigiisu waa kharaab weeye sidaa daraaddeed ayaa laynooga digay haddaynu nahay dadka mu'miniinta inaynu waxa noocaas oo kala samayno xadiidka ayaa waadix ka dhigaya masaladan soo socda oo waxa weeye uu shiikhu keenay imaamu dahabi raximahullah qaala waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah waa xadiidkii dheeraa oo waxa weeye maaragtay imaamu muslim uu werinayey min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi awalu nnaasi yuqdaa yowma yuqdaa calayhi yowma alqiyaama rajulun istashhada istashhada fa utiya bihi qofka ugu horreeya riwaayadaha qaar baa waxay leeyihiin awalu maa tusacaru bihi annaar halaata saddexda lagu hurinayo oo naarta la gelinayo ugu horreeya dadka waa muslimiinta laga hadlayaa laakiin gaaladii iyaga dee jaawaaba galeen laakiin muslimiintii iyo munaafiqiintii oo isku dhex jira ayaa waxa weeye halkan waxa weeye nimankan naarta lagu tuuri doonaa saddexdoodaba haddii aad fiirisid saddex camal oo maanta adduunka markaynu joogno dadka sameeya la leeyahay dadkay ugu fiican yihiin oo ugu wanaagsan yihiin ayay la imaanayaan laakiin maxay ka ahayd riyaa qalbigoodaa faaruq ahaa iimaan baan jirin wuxuu yidhi marka nebigu calayhi salaatu salaam xadiidka dadka ugu horreeya awalu nnaasi qofka ugu horreeya yuqdaa calayhi oo la xukmin doono yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha waa rajulu nin weeye istashhada shahiiday oo waxa weeye jidkii ilaahay ku shahiiday ay fii sabiili illaahi baa la dagaalamayay jihaad fii sabiili illaahi baa lagu jiray ay macnaha gaalo iyo islaam baa islaynayey in badan baan ku celinay jihaad fii sabiili illaahi waxaa la yidhaahdaa markii gaalo iyo islaam islaynayaan amaa markay laba qof oo muslimiina islaynayaan wuxuu doono ha sheegteene waxaa la yidhaahdaa qitaalulfitan wax wanaaga uu leeyahayna ma jirto mana laga hadlayaa hadda halkan kaa ee waxaa laga hadlayaa jihaad fii sabiilillaahi sidii saxaabada ay u jihaadayeen oo kale oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xilligiisii loo baxayey wuu dhintay ninkaasi dagaalkii baa lagu dilay fa fa utiya bihi waa la keenay ninkii ay ilaahay agtiisaa la keenay oo waa la weydiiyey ilaahay baa markaa waxa uu weydiinaya arrimahan facarafahu allaahu binamat binicamihi ilaahay baa markaa waxa uu weydiiyey nicmatahu nicmadii uu u nicmeeyey xooggii iyo xoolihii iyo wanaaggii iyo geesinimadii ilaahay siiyey ayuu markaa ilaahay tusay oo maaragtay weydiiyaayey waxaasoo nicmahaasoo anugu kuma siinin haa buu yidhi markaa wuu qirtay fa carafahaa wuu qirtay wanaaggii iyo nicmadii la siiyey ayuu markaa oggolaaday oo ma inkirin waayo ma inkiri karo fa qaala ilaahay baa wuxuu ku yidhi markaa maa camilta fiihaa maxaad ku camalfashay wanaaggaa aan ku siiyey nicamkaa aan ku siiyey maxaad ku samaysay qaala ninkii marka inuu hadlo weeye oo waxa weeye markaa uu isdifaaco sheego bal horta waxa uu kaga badbaada maanta naarta qaala waxa uu yidhi qaataltu fiika ay liajlika daraaddaabaan u dagaalamay xataa istashhadtu ilaa aan shahiiday oo aan dhintay oo laygu dilay ilaa laygu dilay oo aan ku geeriyooday oo waxa weeye siaan u dagaalamayey aan ku dhintay ayaan u dagaalamayay daraadda ay diintaada difaacayey oo jihaad ku jiray oo arrintaasaan ku dhintay qaala ilaahay waxa uu yidhi waxaa loogu jawaabay waa kan marka macalshaahidkii baabka kadabta been baad sheegtay baa layidhi walaakinaka qaatalta waxaad u dagaalantay liyuqaala laka in lagu yidhaahdo jarii'un geesi macnaa waa nin dhiiran oo geesiya dad badan baa u dagaalamaya ha lagu yidhaahdo hebel waa geesi oo waxa weeye naftiisa wuxuu ugu halligayaa macrakada iyo meesha dagaalka tegaya si loo yidhaahdo keliya ninkaasi waa geesi oo waxa weeye waa nin cajiiba subxaana allah haddaba ninkii ilaahay baa ku beeniyey ilaahay ile waxba lagama qarin kare marka wuxuu yidhi ilaahay waqad qiila faqad qiila waana lagu yidhi wixii aad doonaysay waad heshay marka hebel waa geesi baad u dagaalamaysay waana lagu yidhi hebel waa geesi laa ajra laka ay macnaha ajar ma lihid marka maanta wax ajara iyo wax wanaaga oo ilaahay agti kuu yaalla ma jiraan waad qaadatay wixii aad u shaqaysatay adduunkaad ku qaadatay faqad qiila dadkii waa ku yidhaahdeen hebel waa geesi waana lagu yidhi markaasaa waxaa la amray nebigu wuxuu yidhi humma umira bihi waa la amray ey malaa'igtii baa inta la amray oo la yidhi qabta fa suxiba calaa wejhihi wejigiisa ayaa dhulka lagu jiiday xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarta lagu riday waalciyaadu billaah ilaa naarta lagu tuuray ayaa markaa waxa weeye masiirkiisii halkaasuu noqday haddaba ikhwaanay fillaah ninka noocaa sameeyey oo saa dagaalka ugu dhintay maanta haddii iimaankiisa iyo wanaaggiisa iyo ikhlaas ay ka ahaan lahayd wuxuu noqon lahaa min afdali annaas dadka dadka ugu wanaagsan oo waxa weeye aclal daraja ayuu gaari lahaa waad ogtihiin wanaagga faraha badan oo shuhadada ilaahay u sheegay oo rasuulku u sheegay ilaaba ilaahay uu yidhi maaragtay walaa taquuluu liman yuqtalu fii sabiili illaahi amwaat bal axyaa'un cinda rabbihim yursaquun haddaba dadka wanaaggaa gaadhay nebigana axaadiidtiisa aan la soo koobi karin ooba xataa uu ku tilmaamay dhaawaca ugu horreeya oo ku dhaca dhiigga ka soo booda ayaa dembigiisii oo dhan loogu dhaafaya markaasuu jannada meeshuu doono ka gelaya markaasaa xoorolcaynta waxa weeye la dooransiinaya markaasuu xataa fadligiisa iyo wanaaggiisa uu nebigu wuxuu yidhi wuxuu u shafaaca qaadayaa toddobaatan qof oo ahalkiisa ka mid a wanaaggaasoo dhan marka ninkaa maxaa dhaafiyey waayo hal dagaal baa lagu wada dhintay waxaa laga yaabaa kii dhinac taagnaa inuu wanaaggaa la kulmay oo xaqiiqa kana saanaa ku dhacday niyadoodii baa kala duwanaatay innama alacmaalu binniyaat waa niyada mar hadday niyadii kharaab noqoto waxa weeye camalku waa baatil weeye la in ashragta layaxbadanna camaluka ayuu yidhi ilaahay haddaad shirki samaysay camalkaagu baadil buu noqonaya riyaaguna waa mina shirki culummaduna waxay yidhaahdeen sida inoo imaan doonta riyaagu camalka ayuu baabi'iyaa yuxbidu alcamal haddaba ilaahay baan ka magangelaynaa kuwa noocaasa inaynu noqonno marka waxaa la rabaa qofku markuu camalkaasoo kale samaynayo laba shardi inuu eego inuu yidhaahdo horta waxaan aad u baxaysid ma yahay ikhlaas lilaahi ma kaa tahay inaad ilaahay darti u dagaalantid marka labaadna aad eegtid meesha aad ku dhimanaysid ood ku dagaalamaysid horta ma tahay jihaad fii sabiiliillah haddaynan jihaad fii sabiilillaahi ahayn naftaada ha ku halaagin ilaahay agtiisa wax wanaaga oo looga helayaa ma jirte ninka labaad oo la keenaya wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam wa rajulun nin weeye tacallama alcilma cilmigiibuu dadkii baray ee cilmigiibuu bartay wa callamahu dadkiina waa baray wa qara'a alqur'aana qur'aankiibuu akhriyey ay macnaha xaafidu qur'aan weeye qur'aankiibuu bartay oo macnihiisii bartay oo dadkii baraya oo sunnihiibuu bartoo dadkii baraya diintii ilaahay buu bartay wa qara'a alqur'aana qur'aankiibuu akhriyey fa utiya bihi waa la keenay fa carrafahu allaahu nicamahu ilaahay baa nicmooyinkii u nicmeeyey ayaa la tusoo la weydiiyey haye nicmadan iyo wanaaggan ilaahay uu kuugu nicmeeyey ayuu yidhi ilaahay so aan kuugu nicmeeyey ka warran markaasuu oggolaaday ile ma inkiri kara maalintaa wuu qirtay marka ilaahay waad ii nicmaysay oo waa nicma oo waxa weeye wuu qirtay markaa fa carrafahaa wuu qirtay qaala wuxuu yidhi ilaahay markuu qirtay famaa camilta fiihaa maxaad ku kaga camal fashay cilmigaanaan ku baray cilmigu waa nicma min allah cilmigaanaan ku baray oo shalay aad jaahilka ka ahayd maalintii hooyadaa ku dhashay aadan waxba garanaynin ilaahay uu ku baray ilaahay baa inoogu manno sheegtay wa callama alinsaana maa lam yaclam haddaba cilmigaa ilaahay ku baray maxaad ku camal fashay qur-aankii sunnihii axkaamtii diintii aad tiqiinnay ilaahay dartii ma ugu camal fashay mise adduunyaad ka raacday oo adduunyaa ku doonatay maxaad ka samaysay famaa camilta fiihaa ayaa la yidhi qaala waxa uu yidhi tacallamtu alcilma cilmigii baan bartay wa callamtahu dadkii baan baray wa callamtuhu dadkii baan baray wa qara'tu fiika alqur'aan qur'aankana waxaan u akhriyayey daraaddaa oo waxa weeye salaaddii ku tukanayay oo akhrinayey oo daraaddaabay iga ahayd qaala ilaahay waxa uu yidhi markaa kadabta been baad sheegtay walaakinaka hase yeeshee waxaad u baratay tacallamta tacallamta waxaad u baratay liyuqaala laka in lagu yidhaahdo caalimun hebel waa caalim waa nin cilmi leh waa shaykh waa kadaa waa imaam ayaad u baratay wa qara'ta alqur'aana qur'aankana waxaad u akhriyaysay oo qaariga u noqotay liyuqaala in lagu yidhaahdo waa qaari'un ay macnaha waa xaafidu qur'aan waa nin aad iyo aad qur'aanka u yaqaan oo aan meella ku hakanaynin ayaad u samaynaysay waxaasoo dhan faqad qiila waana lagu yidhi abaalkaaga waa qaadatay marka faqad qiila waa lagu yidhi humma ka bacdi markaa umira waa la amray bihi ay malaa'igtii anta la amraa la yidhi qabta fa suxiba calaa wejihi weji wejigiisa ayaa lagu jiiday dhulka xataa ulqiya fi nnaar ilaa naarti lagaga riday walciyaadu billah haddaba ikhwaanii fillaahi bal u fiirsada camalkaasa camalkaas ninka maanta caalimka noqda oo oo waxa weeye diinta dadka bara oo qur-aankii yaqaan waa dadka dadka ugu wanaagsan alculamaa warahatu alambiyaa waxa weeye waa dhaxalkii nebiga ayay haystaan innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ayuu yidhi ilaahay waxaa fadligiisa iyo wanaaggiisa ka mid a ninka caalimka ah ilaa uu nebigu ka yidhi qofka caalimkaa oo diinta bartay iyo ninka caabidka ah oo cibaadada u taagan fadligoodu waa sidaa dayaxa iyo xiddigaha oo kale waxaa kaloo ka mid a inuu nebigu yidhi qofka caalimkaa ama daalibcilmiga saasoo kale samaynayo cilmigii intuu bartay dadkii baraya waxaa u dembi dhaaf dalbaya wax walba xata alxuutu fi lbaxri ilaa uu ka yidhi xataa waxa weeye kalluunka ku jira badda ayaa u dembi dhaaf dalbaya wanaaggaasoo dhan maxaa ninkan dhaafiyey waxaa dhaafiyey anniya niyadiisii baa xumaatay niyadii hadday xumaatayna camalkiisii waa habaa'a manhuuran waa baaba'ay haddaba bal u fiirsada marka maanta a'immatu alislaam alculamaa alsalafu saalix ridwaanullaahi calayhim kulligood markii niyadoodii hagaagtay cilmigoodii waxbuu taray kutubtoodii baa lagu dhaqmayaa maanta waxaan leennahay ilaah u naxariiso imaamu dahabin kitaabkiisa akhriyayno dhowr boqol oo sanuu mootan yahay kun sano ku dhowaad haddana waxaan leennahay ilaah u naxariiso waan ka faa'iidaynaa waa u ducaynaynaa intaa maxaa gaarsiiyey kitaabka markuu qorayey bay ilaahay darti ka ahayd markaasuu kitaabkiisii waaray oo dadkii ka faa'iidaysteen oo talaqad ummatu bilqubuul dadkii aan ilaahay darti wax u qorin kutubtoodii waa baaba'day cid maanta waxa weeye firaqu daalla ama khawaarij ama muctasila ama kulligood kutubtoodii intay baaba'day ayaan in la radiyaya maahee cidi kutubtooda mas sheegto haddaba marka innama alacmaalu binniyaat weeye camalkii aan ilaahay darti loola jeedin waa habaa'an manhuuran wax uu wanaagoo leeyahay ma jirto naar baana lagu gelayaa inuu qofku marka horeba uuna baran oo bannaanka ka maro oo waxa weeye uu iska daayaa loo qaatay intuuna ilaahay darti waxaan ahay wax u baran laha wuxuu kaloo yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku xijiyey qofkii saddexaad weeye waa ninkii saddexaad oo isagana naarta lagu ridayey wa rajulun waa nin qof dumarana waa noqon karaa oo waxa weeye waa soo gelaya wa rajulun nin weeye wasaca allaahu ilaahay u ballaariyey oo u waasiciyey calayhi dushiisa wa acdaahu min ansaafi maal maalka nooc walba ilaahay uu ka siiyey geelii buu haystaa oo xoolihii buu haystaa lo'dii arigii maalkii dahabkii lacagtii wax walba taajir weeye xoolihii oo dhan baa la siiyey nooc walba nooc walba waxbaa laga siiyey fa utiya bihi waa la keenay fa carrafahu nicamahu nicamkiisii iyo wanaaggii ilaahay u galay baa la aqoonsiiyo la weydiiyey haye markaasuu oggolaaday fa carrafaha wuu qiray oo ma diidayo ma inkirayo fa qaala markaasaa waxaa lagu yidhi ilaahay uu ku yidhi maa camilta fiihaa maxaad ku samaysoo ku camalfashay xoolahaan iyo wanaaggaa aan kuu galay nicamkaa aan ku siiyey maxaad ku samaysay qaala wuxuu yidhi markaa ninkii maa taraktu min sabiilin waddo kama tegin tuxibbu aad jeceshahay an yunfaqa fiihi in xoola lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiihi laka daraaddaa baan u bixiyo haye agoontii baan wax u qabtay oo kii masaafurkii baan u sameeyey oo masaajidii baan dhisay oo madaaristii baan dhisay oo masaakiintii baan quudiyey wax walba dariiq walba oo aad jeceshahay ilaahayow in wax lagu bixiyo waan ku bixiyey buu yidhi bal beentiisa u fiir macnaha daahirka adduunka markuu joogay saasuu ahaa oo markuu adduunka joogay ilaahay darti kama ahayn laakiin dariiq walba oo waxa weeye diinta islaamku ku boorrisay dadka ayuu wax ku bixinay masaakiinta si masaajidda dhis madaarista meel walba haye ilaahay muxuu ku yidhi marka wahuwa aclam ilaahay baa og oo waxa weeye cid walba ka og innagu daahirka un baan xugmin karnaa oo odhan karnaa hebel khayr buu sameeyey laakiin waxaanay inay niyadiisa khayr ka tahay in kale ilaah baa garanaya qaala ilaah baa wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegtay walaakinaka waxaad arrintaa u samaysay facalta aad u samaysay liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa jawaadun hebel waa deeqsi deeqsi weeyo waa nin kariim oo gacan furan sakhi weeye haye adduunka in saa lagu yidhaahdaad rabtay aakhira kaama ahay faqad qiila adduunkii baana lagugu yidhi oo dadkii oo dhan waxay ku yidhaahdeen hebel waa geesi hebel waa geesi maxaa kuu yaal marka aakhiro ajar aakhiraba umaad shaqaysanaynin huma umira bihi fa suxiba calaa wejhihi xataa ulqiya fi nnaar inta la qabtay ayaa naarta lagu garangarayay isagiina xadiidkaa waxaa warinaya imaamu muslim waa xadiid cadiim ah oo qofka maqla loo baahan yahay inuu aad iyo aad uga digtoonaado oo camalkiisa uu aad iyo aad uga fiirsado bal culammadu waxay ka yidhahdeen xadiidka aan fiirinno qaala alimaamu nawowi raximahu llah imaamu nawowi waxa uu leeyahay qowluhu sala allahu calayh wasalam fi lkhaasi ay kii jihaadka u baxay waalcaalim iyo ninkii cilmiga lahaa waaljawaad iyo kii deeqsiga ahaa wa ciqaabuhum calaa ficlihim daalika iyo ciqaabta ay la mariyey oo ilaahay uu ku ciqaabay camalkaa ay sameeyeen ligayri illaah ilaahay darti waxaan ahayn bay u samaynayeen naartana la geliyey daliilun buu yidhi arrintaa deliil waxay u tahay calaa taqliidi ariyaa riyaaga inay aad iyo aad arrintiis u daran tahay wa shiddatu cuquubatihi cuquubadiisuna ay xun tahay oo aad iyo aad u weyn tahay oo in laga cabsado loo baahan yahay ikhwaanii fillaah waxa uu yidhi imaamu nawowi wa cala alxafi deliilna wuxuu xadiidku u yahay in la isku booriyo calaa wujuubi alikhlaasi in ikhlaas lala yimaado oo waxa weeye camalka aad samaynaysid ilaahay darti uu kaa noqdo calaa wujuubi alikhlaasi fi alacmaal acmaasha oo dhan noocuu doono ha ahaadee daahiran wa baatinan inay ilaahay darti ka ahaato kamaa qaala tacaalaa siduu ilaahay u yidhi wamaa umiruu lama amrin ay dadkii oo dhan lama amrin ilaa liyucbudu allaha inay ilaahay caabudaan mukhlisiina lahu ddiin iyagoo diinta u khaalis yeelaya diinta in marka ilaahay loo khaalis yeelo ay alacmaal camal walba oo aad samaynaysid ama ha yaraada ama ha weynaadee waa inuu ilaahay darti kaa noqdaa waatuu ilaahay yidhi alaa lilaahi ddiinu alkhaalis ilaahay waxa uu leeyahay oo aqbalaa diin khaalisa wa fiihi waxaa ku sugan buu yidhi oo xadiidkaani deliil u yahay anna alcumuumaat waxyaalaha caamkaa oo fadaa'isha ku soo arooray sida jihaadka iyo iyo waxa weeye ninka waxbara dadka iyo waxaasoo dhan fadaa'isha ku soo aroodhay ee masalan buu yidhi fadaa'isha cumuumaadka oo ku soo aroortay cala aljihaadi jihaadka innamaa hiya liman araada allahu tacaala bidaalika mukhlisan waa qofkii ilaahay uu la doonay oo waxa weeye isagu camalkiisii khaalis ka dhigay ilaahayna waafajiyey ee qofkii kale oo ayna arrintiisu khaalisan lilaahi ahayn ma gaarayo fadligii jihaadka sidoo kale kii caalimka ahaa wuxuu yidhi wakadaalika althanaa'u cala alculamaa culammada la ammaanay wa cala almunfiqiina iyo kuwa xoolaha bixinaya fii wujuuhi alkhayraat kulli dariiqyada khayrka ku bixinaya waxaa lagu xambaarayaa iyagana fadligaa iyo wanaaggaa waxa weeye qofkii u sameeyey man facala daalika lilaahi tacaala mukhlisan qofkii u sameeyey arrintaa khaalisan lilah haddaba ikhwaanii fillaah riyaagu waa wax aad iyo aad u xun oo naar lagu mudanayo in la iska ilaaliyana loo baahan yahay oo qofku uu ilaahay ka magan galo inuu waxa weeye riyaa camalkiisa u dhex geliyo waayo camalkii aad samaynaysay oo tacabka iyo dhibtu kaa gaaraysay ama aad xoolaha ku bixinaysay aad wax walba ku samaynaysad haddii aad riyaa dhex gelisid waxaad noqotay habaa'an manhuuran buu camalkaagii noqday waana khasaartay fi dunya waalaakhira xadiidka ku xiga waxa uu yidhi waa athar weeye waxa uu yidhi imaamu dahabi raximah ullah wa can ibni cumara radia allaahu canhumaa cabdullaahi ibni cumar ibni alkhadaab ayaa waxau yidhi ilaahay ka raali noqday isagiyo aabbihiibe waxaa la yidhi anna naasan qaaluu lahu niman baa weyddiiyey dad baa weyddiiyey oo waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cumarow adaa rasuulka ilaahay oo waxa weeye dee saxaabi ah oo cilmi leh oo caalim ah dadkiibuu cilmigii baraya dad baa weyddiiyey waxay yidhaahdeen innaa nadkhulu waxaanu u gelaynaa calaa umaraa'ina dadka madaxda noo ah arrintaana waa arrin sambariiraxaa oo aad iyo aad loogu khaldamo aad ugu fiirsada ikhwaanay fillah wuxuu yidhi waxaanu u gelaynaa dadkii madaxda ahaa dee ama madaxweynihii ha noqdo ama wasiirkii ha noqdo ama kii magaalada haysta ha noqdo adugu raggii madaxda ahaa ayaannu u tegaynaa fa naquulu waxaannu ku leenahay lahum iyaga bikhilaafi maa natakalamu bihi markii idaa kharajna haddii aanu ka soo baxno markii aanu ka soo baxno wax aanu ku hadlayna waxaan ahayn ayaan iyaga markaan la joogno ku hadlayna ay macnaha maxay tahay iyaga markaannu la joogno min cindihim agtooda aan joogno waa ammaanayna oo wanaag baan sheegayna oo waxaan leenahay dad fiican baa tihiin oo wanaag baannu u sheegaynaa markaannu ka soo baxnana waxa weeye ceebtoodaan sheegsheegaynaa oo waxa weeye xumaantoodaan sheegaynaa oo inay daalimiin yihiin baannu sheegaynaa haye oo maxaa ku kala beddelay markaad u tagtay maad tidhaahid war ilaahay ka cabso oo xumaantaan iska daa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cumar arrintaa aad samaynaysaan kunnaa nacuddu haada nifaaqan calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam annagu waxa aad samaynaysaan haddaan nahay saxaabadii nebiga waxaannu ku tirin jirnay munaafiqnimo waayo munaafiqiintaad samayn jiraysaan oo kale imaamulbukhaari baa werinaya atarka munaafiqiintaa nebiga u imaan jiray nashhadu annaka rasuulullah waxaan qiraynaa inaad rasuulka ilaahay tahay ilaahay baa caddeeyey wallahu yaclamu innaka la rasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun haddaba marka ikhwaanii fillaah ragga madaxdaa oo waxa weeye meel haysta markaad u tegtid waxaa la rabaa inaadan wax riyaaya iyo wax waxa weeye khiyaano ah aadan samaynin sida ilaahay kugu og yahay oo qofkaasi yahay inaad u sheegtid oo tidhaahdo qof yow ilaahay ka cabso khaladaad baad samaysaa dadkuna raalli kama aha ilaahayna raalli kama aha u naseexe nebigu axaadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay saddex arrimood buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yaqullu qalbu mri'i muslim ay mu'min qofka mu'minkaa qalbigiisu saddex arrimood ma khayaamo waxaa ka mid a annusxu lila'imma in dadka umarada haysta oo xukumkaaya markaad u tegtid in loo naseexeeyo oo aan ceebtooda bannaanka lagu sheeg sheegine iyaga inta loo tago loo naseexeeyo bilcagsi dadkii maanta waa beddeleen haddaba marka aharkan ayay dadkii maanta ku sifoobayaan agharkooda markii loo tago markii loo taga madaxdii nin walba wuxuu leeyahay waad fiican tahay khalad ma lihid oo waxa weeye dhibaato ma lihid oo ama wuu ka aamusaya markuu bannaanka u soo baxana ceebtiisuu sheeg sheegaya lama oggola marka taa waa khiyaamo waa riyaa haddii aad xaq ku taagan tahay waxaa la rabaa markaad u tegtid inaad taraahid oo u caddaysid wax alla wixii ilaahay kula og yahay oo aad og tahay inuu ku khaldan yahay inaad u sheegtay oo taraahid waxyaalaha noocaasa waa khalad diinta islaamkana kuma bannaana ilaahay ka cabso oo waxa weye waxaan iska daa haddii uu kaa qaato falilaahi alxamdu hadduu kaa qaadan waayo dad kale oo waxa weeye uu ka qaadanayo u dir amaa in waxa weeye ceebtooda bannaanka lagaga sheekeeyo ma aha aadaabta islaamka ka mid ma ah wuxuu kaloo yidhi shiikhu imaamu dahabi oo ku daray xadiidka ugu dambeeya wa can mucaad can innabiyi sala allahu caleyh wasalam maya waxaa ka horreeya wa qaala annabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man samaca samaca allahu bihi waman yuraa'i yuraa'i allaahu bihi waa xadiidku waa muttafaqun calayh man samaca qofkii ismaqashiiya dadka samaca allaahu bihi ilaahay baa dadka maqashiinaya ay macnaha culummadu waxay leeyihiin maalinta qiyaamaha ayaa isagana la soo bandhigayaa camalkiisii uu dadka isku tustusayo ismaqashiinayey inaynay ilaahay darti ka ahayn ayaa bannaanka la soo dhigaya oo ilaahay khalaa'iqtoo dhan maqashiinaya oo waxa weeye khalaa'iqdii oo dhan oo meesha taagan ayaa la maqashiinaya hebel inay arrintaasi riyaa ka ahayd waa la fadeexaynayaa marka wa man yuraa'i qofkii dadka istusana yuraa'i allaahu bihi isagana waa la tusayaa oo waxa weeye riyaagiisii oo kale ayaa isagana lagu samaynaya walciyaadu billah marka samcigu waa ismaqashiinta ooyo riyaaguna waxa weeye waa istus midna indhaha ayay ku shaqo leedahay oo riyaagu waa aragtida indhaha samciguna waxa weeye waa ismaqashiinta oo qofkii ha ku maqla inaad taraahid intaa ayuu ku geba maya wuxuu ku daray xadiid daciifa waxa uu yidhi wa can mucaad can inabiyi sala allahu calayh wasalam inuu nebigu yidhi ayuu laga warinayaa alyasiiru min alriyaa'i shirkun shir riyaaga kiisa yar haba yaraadee intiisa yar xataa waa shirki oo saxaaxu alxaakim ayaa saxiix yeelay buu yidhi xadiidku waa xadiid daciifa imaamu ibni maaja iyo xaakim ayaa werinaya sheikh albaani raxmatullaahi calayh waa daciifiyey fii silsilati axaadiis adaciifa ayuu ku daciifinayaa marka xadiidku waa xadiid daciifa laakiin macnihiisu wuxuu waafaqayaa axaadiis badan oo saxiixa waayo sababtu waxa weeye riyaagu waxaa la yidhaahdaa ashirku alkhafiy ayaa la yidhahdaa waa shirki yar oo kuu soo dhuumanaya oo aad u qarsoon ilaahay naga badbaadiye sidoo kale sheekh haytami raximahullah waxa uu ku tiriyey isagana riyaaga kitaabkiisa azawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir wuxuu ku daray isaguna inuu yahay waxa weeye min alkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn inuu ka mid yahay wuxuuna yidhi alriyaa'u ma'khuudun min alru'ya fi ru'ya ayaa laga soo qaatay buu yidhi ay riyaagu waa aragtida waa in la istutuso waasumcatu min assimaac sumcadana waxaa laga soo qaatay buu yidhi maqalka wuxuu yidhi wa xaddu riyaa almadmuum riyaaga xun oo aad u xun waxa weeye iraadatu alcaamil inuu qofku camalkiisi iyo cibaadadii uu samaynayey inuu ula jeedo hayra wajhiillaah ilaahay waxaan ahayn inuu u sameeyo oo dad kale uu istusayo oo waxa weeye uu iyaga doonayo waxaa ka dalbayo inay dadkii arkaan buu rabaa markaasuu salaadii qurxinayaa markaasuu qiraa'adii qurxinayaa wax walba arrimaha noocaasa ayay waxa weeye markaa uu ku dhacayaa riyaagii lama oggola markaa qur-aanka waa la qurxin karaa qiraa'adiisa laakiin ilaahay dartii waa inay kaata oo aadan marnaba aadan riyaa aadan niyaddaada soo gelin haddaba marka qofka noocaa samaynaya waa qof aad iyo aad u khatara muxuu u samaynayaa marka inuu dadkii jaah kaga helo ama xoola kaga helo ama uu ammaan kaga helo dad baad arkaysaa dadkii bay wacdinayaan xoolay weydiisanayaan inay xoola kaga qaataan bay u wacdinayaan waxa weeye inay dadkii ammaanaan bay rabaan waxaasoo dhan lama oggola qofku waxaa la rabaa sidii salafu saalix ka sugnaatay camalka aad samaynaysid horta marka hore isweydii ilaahay darti ma kaa tahay hadday ilaahay darti kaa tahay waxa weeye samee haddii kalena bannaanka ka mar oo waxa weeye iska ilaali haddaba marka halkaas waxaa inoo caddaatay oo adilladaas axaadiidta iyo aqwaalulculamaa inooga caddaaday inuu yahay riyaagu muxbitun lilacmaal acmaasha inuu baabiinayo saas ayuu leeyahay haytami waxaa weeye haytami fi kitaabihi azawaajir wuxuu ku leeyahay waxaa kuu caddaaday buu yidhi faqad baana waxaa waadix kuu noqday mimaa sabaqa adilada soo hormartay axaadiidta iyo aayadaha iyo kalaamul a'imma inuu riyaagu yahay muxbidun lilacmaal camalki inuu baabiinayo sababtuna waxaa weeye uu saa u noqday ilaahay baa u caroonaya qofka waxaa samaynaya oo nacladda ilaahay baa ku dhacaysa oo waxaa weeye wuxuuna kaloo adiladu kutusaysaa annahu min alkabaa'ir bal min akbar alkabaa'ir inuu yahay waayo sababtu waxaa weeye allihii subxaana qaadirkaa waxa uu yidhi alaa lilaahi diinu alkhaalis ilaahay diinta u khaalis yeela ee waxa weeye ha riyaa ha ku darinina oo wax kale ha samaynina marka kitaabka zawaajir ayuu saa ku leeyahay maaragtay juska koowaad safxada maaragtay siddeetan iyo lix ilaa iyo waxa weeye sagaashan iyo siddeed ayuu kaga hadlayaa oo waxa weeye ku caddaynaya halkaa haddaba ikhwaanii fillaah halkaa waxaa inooga caddaaday riyaagu inuu yahay kabiira min alkabaa'ir oo aan la oggolayn qofku inuu ku dhaco loona baahanyoo waajib ay tahay inuu iska ilaaliyo qof walba oo muslima oo aad iyo aad uga digtoonaado ilaahayna laga magan galo rabbigii subxaana qaadirkaa markaa aynu ka magan gallo ilaahayna aynu weydiisanno camalkeenna inuu ilaahay ka dhiga camal saalixa waayo sababtu waxa weeye markay culummadu ka hadlayeen liyabluwakum ayukum axsanu camalaa waxay yidhaahdeen ay macnaha akhlasuhu wa aswabuhu camalka laba shardi waa in laga helo khaalisan lilaahi waa inuu noqdo oo aad ilaahay darti ula jeedid oo khaalisan lilaahi kaa yahay waana inuu noqdaa sawaaban ay muwaafiqan lisunnati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waa inuu waafaqaa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaa haddii laga waayo camalka waxa uu noqonayaa habaa'an manhuuran marka ikhlaaska waxaa burinaya shirkiga iyo riyaaga sawaabtana waxaa baabiinaya bidcada iyo waxaan laguu dirin inaad samaysid ilaahayna waxa uu inagu amray oo ina yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkii ilaahay agtiisa rajaynaya inuu wanaag kala kulmow camalkaaga saalixan ka dhig oo camal saalixa samee camalka saalixana labadaas shardi baa laga rabaa wallahu aclam wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin